xuska maalinta caalamiga ah ee qoyska ayaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii kii kadib markii qaramada midoobay uu sanadkii kii si rasmi ah u aqoonsaday muhiimada qoyska ee horumarka bulshada taasoo sanad kasta loo dabaaldego ka mey oo maanta ku beegan qoyska ayaa ah udubdhaxaadka bulshada waana meesha ugu horeysa ee lagu baraaro lagu helo jacayl nabad iyo barbaarin hadafka maalintan ayaa ah koruqaadidda fahamka muhiimadda qoyska ee horumarka bulshada dhaqaalaha xoojinta siyaasadaha qoyska lagu taageerayo sida caafimaadka waxbarashada iyo nabadda qoyska soomaaliyeed ayaa leh taariikh iyo dhismo qoto dheer sida in la taageero waalidiinta si ay u helaan fursado dhaqaale iyo waxbarasho in la sameeyo barnaamijyo warbaahineed oo kor u qaadaya wacyiga qoyska in la dhiirigeliyo wadahadalka gudaha qoyska iyo in xalinta khilaafaadka iyo in caruurta la siiyo barbaarin isku dheeli tiran oo ka turjumaysa diinta iyo dhaqanka farxiye cabdirashiid oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa sheegtay in maalintan ay wax badan uga dhigan tahay haweenka muhiimada qoyskana meeshaan laguma soo koobi karo waa way ballaaran tahay wayna micno badan tahay qoysku wuxuu noqon karaa mid bulshada waxtar weyn u leh haddii la ballaariyo kaas ay ku tiirsan karaan qoysas badan oo ballaaran siday u yaraanayaan qoysaska burburka sababta maxaa yeeley qoyskan markuu noqdo qoys wanaagsan waxaa kasoo baxaya owlaad wanaagsan owlaadaas wanaagsan waxay sii beerayaan kuwo kaloo wanaagsan waxay noqon karaan macalimiin waxay noqon karaan dhakhaatiir waxay noqon karaan barbaariyo hogaamiyaal wanaagsan si marka bulshada bulsho ballaaran oo waxtar leh u noqoto burburka qoyska wuxuu dhibaato weyn ku noqonayaa kala taga qoyska sida ilmihii oo dhowr meel ku kala koro ama ilmihii ay noqoto inay hooyo korsato ama aabbe ay korsado ama labadabaodaba oo mas-uuliyadda lahay inay gacantooda ka baxdo oy barbaariyaan waalidiin kale ama ayeeye ama awoowo marka caruurtaasoo niyadjab ku noqonaysa ayaga naftirkooda caqabado badan ay kala kulmayaan waalidiin soomaaliyeedna sidaa ognahay ay ku dhib qabaan burburkii qoyskooda iyo dhibaatadii iyo xanuunadii kasoo gaaray caruurtooda wuxuu hambalyeynaya qoysaska soomaaliyeed dunida daaladeeda meel kastoo joogaan maalinta qoysku waa maalin ugu weyn ka wasaaradda iyo ka haween ahaan micno weynay nooleeda maxaa yeele qoys markii la dhaha waxaa waaye annagaa kasoo imaadnay annagaana u dhammaanayno hooyo walbana waxaa waaye iyo qof walboo dunidan joogo wuxuu gadaal u galaya qoys qoyska marka maalin nagu weyn oo nagu ballaaran waayo waana u hambalyeynaya qoysaska soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan qaar ka mid a ururada bulshada ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in wax badan ay ka qabteen wacyigelinta bulshada si loo helo reer wadajira anagoo ka mid ah dadka udhadhaqaaqa ama ka shaqeeya horumarinta qoyska magaceyganu yahay axmed cabdulaahi ibraahim maadaama ay ku beegan tahay horumarinta qoyska shan iyo tobanka mey ay tahay maalin ku saabsan arrimaha qoyska qoys waa horta waa laba qof wixii ka badan waa hooyo iyo aabbo ama nin iyo naag horumarintaasi qoyska wax badan ayay ka qayb qaadataa dhisidda dowladnimada dhisidda dadka wanaagsan dhisidda magaalo dhisidda bulsho sideedaba wax badan ayuu xaliyaa qoys fiican waxaa waaye bulsho ayuu isku bedelaa bulshadana haddii wanaagsanaato horumar badan ayaa waddanka dhalanayo maalinta qoyska waxay nooga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka oo maalin weyn tan iyo maalintii nolosha aadanaha ee bilaabatayba waxay ku dhisneed xayaad zoojiyaha ilaa maanta aan taaganahay waxay kusoo tarmaysay heerkan kusoo gaartay nolol lamaano nolosha ay wadaagayaan sidiisaba qoysna waxaan ognahay qoys wuxuu ku bilowdaa lamaano midoobay ku shirkoobay nolosha lamaanahaas midoobaya ee nolosha ku shirkoobayana waxaa shuruud oo horyaala in labada dhinacba laga helo jacayl qofba qofka kale inuu u haayo rabitaan sheekh xamse yuusuf oo ka mid a culimada magaalada beledweyne ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la helo reer dhaqan oo ku dhaqma diinta islaamka qoyska iyo usrada waxay ka bilaabataa ninka iyo xaaskiisa guurkooda ayay ka bilaabataa labadaa isguursaday ee ilaahay subxaanahu watacaala guurkoodana uu jideeyey waxyaabaha zawaajka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ummadda u jideeyey inay isguursadaan oo dariiq sharci ay isku guursadaan qambiyadii ilaah subxaanahu watacaala nabigeenna ka horreysay xataa wuu u jideeyey oo guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sharaa'icdii hore xataa ku sugan ayuu ka mid yahay aadam markii la abuuray lamaana ka maarmin si loo tarma oo dariiq sharciga looga tarmo ilaah subxaanahu watacaala feertiisa wuxuu ka abuuray xawaa hooyadan xawa ayuu ka abuuray wuuna u guuriyey huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha ilaah subxaanahu watacaala waa kii naf waaxida idinka abuuray waa aadame xaaskii xaaskiisana markaasi naftaasi xaaskeeda oo xawe ahna feertiis ka abuuray sanadihii lasoo dhaafay waxaa gudaha dalkeenna ku soo badanayay burburka qoyska taasoo arrimo badan saldhig ay u tahay sida shaqo la-aanta tiknolojiyada iyo saboolnimada